magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay shir cilmiyeedka labaad ee ururka dhakhaatiirta lafaha soomaaliyeed shirka ayaa waxaa ka qayb gala mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed luul maxamuud maxamed madax ka tirsan ururka dhakhaatiirta lafaha iyo in ka badan afartan dhakhaatiir soomaaliyeeda kuwaas oo ku takhasusay daaweynta lafaha ugu horeyn waxaa ka warbixiyay ahmiyadda shirka iyo ujeedka laga lahaa gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka doctor yaasiin iyo sidoo kale xogooyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed waxa ayna ka dhawaajiyeen ahamiyadda shirka laga lahaa waxaan aada ugu mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala oo noo suuro geliyey inaan noo qabsoomo shirkan waxaa kaloo nuu mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirkan eh, iyo martida kale ee sharafta badan ee nagala soo qayb gashay Eh, waxaa kaloo nuu mahad celinayaa taabageliyayaasha shirkan dhaqaalaha ku bixiyey dhammaanteed waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran Eh, intaa kadib waxaan jeclahay inaan idinla wadaago shirkan wuxuu daaran yahay oo la daaweeye qalinan lagu sameeyey waxaa kale oo eh, shirka ka soo qayb galay eh, dhakhaatiir tiro badan oo ka timi gobolada wadanka waxaa kale oo qayb shirka ka ah oo nagala soo qayb galay dhakhaatiir caalami ah oo wadamo kala duwan eh, jooga inta uu shirku socday waxaa la isku weydaarsaday cilmi iyo aqoon sidoo kalena dhakhaatiirta ka timi gobolada kala duwan iyo daafaha caalamku waa ay isbarteen waxaana ay marka munaqasheen oo ay ka wada hadleen sidii loo horumari lahaa daryeelka caafimaadka lafaha ugu dambeyntii gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed luul maxamuud khaliif ayaa ka dhawaajisay ahmiyadda shirkan uu leeyahay bulshada soomaaliyeed waxa ayna sheegtay in shirkan wax badan uga duwan yahay shirarkii hore ee la qaban jiray shirkan waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga faa'iidaya waxaa ka mid ah isku imaanshaha dhakhaatiirta lafaha ee dalka iyo dibaddiisa oo la isku keenay taas oo ah wax weyn in la iska warqabo la isbarto la isweydaarsado cilmiga iyo aqoonta marka waxaan leenaha waa arrin aada u fiican waxyaabaha lagu soo bandhigay oo ugu muhiimsanna waxaa ah cilmi baarisyada ay sameeyeen dhakhaatiirta kala gedisan ilaa iyo shan qeybood ayuu ka kooban yahay taas oo ah qeybaha ugu muhiimsan ee cudurada lafaha oo ay dhakhaatiirtu soo bandhigeen waxaa kaleeto shirkan qayb ka ah qeybo badan oo qalabkii wax lagu qaban lahaa waxaa qayb ka ah dadka haystay maxay ahayd diagnostiga ama lagu gaari lahaa maxay ahaato imajinka gaar ahaan iyo daawooyinkii dadka lagu daaweyn lahaa marka waxaan leenaha waa cilmi maxay ahaato shir cilmiyeed caafimaad oo dhammaystiran oo ay kasoo wada qayb galeen kaadiriintii oo dhan oo ay isku weydaarsanayaan waxayna waa sanadkii labaad oo xiriira oo ururka dhakhaatiirta lafaha soomaaliyeed lagu qabanaya shir cilmiyeedka loogu talagalay in looga hadlo ahamiyadda ay leedahay in la helo dhakhaatiir gooniya oo ku takhasusay cilmiga lafaha